bismillaahi arrintaas heel adeer waxaan kala soconnaa guddoomiyihii degmada waxaa weeye dhaawac baa ku gaaray dagaal shalay uu ku galay meesha layaa deegaanka likoole ee u dhexeeya tuulada dhamas iyo degmada eelcadde gaariga uu watay baana qarax lala beegsaday baalka rimiidka loo qabanaya miinada halkaasna dhaawac baa ku gaaray wiilashii la socday iyo isagaba waxaana dhaawac ka gaaray lugiga dhaawac ka gaaray wuuna fiican yahay hadda wuxuuna yaallaa isbitaalka wajeer ee dalka kenya wuu nabad qabaa waxaa hadda la sheegayo hadha inshateer barbaran way guddoomiyaha lama dilin dowladda kenyana ma dilin wuu nabad qabaa wuu fiican yahay daawadiisa wajeer buu yaallaa wuxuuna ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka likooley marka adeer sidaasaan kuu xaqiijinaya kolley ee likooley iyo deegaano kale dagaallaa ka soconayey ee ilaa intii weerarka ceelcaddo uu dhacay bal khasaaro iyo halka ay wax marayaan maxaad xogoo la socotaan waxaa weeye dagaalku arrintaa wuu socday deegaanadana dagaal baa ka socday muddadaanba laakiin dowladda kenya waxaa weeye waxaanu dirnay baaq dadka haddii la dagaalamayo dalka yool baa la rabaa yool la joogto waxaa weeye dadkan dadka waxaa sameynaya shacabka maaha shacabka waa dad masaakiin ah waa dad meesha degan iyaga dowladu iyaga amaankoodii securitiga sugahayay haddii uu dhib dhacay dhibka waxaa loo baahan yahay cidda geysatay in si wadajir ayadoo shacabka la kaashanayo oo dadka la kaashanayo oo deegaanka la kaashanayo in tallaabo laga qaado marka hooga arrintaasna waxaa weeye baaq waan u dirnay haddana waan u dirahayaa in dadka masaakiinta oo shacabka waxba geysan in la dhibaateeyo oo la dilo oo dhib loo geysto arrintaas iyada waa arrin foolxun weeye arrin fiicanna ma aha waxaa weeye meesha dad baa degan shacabka waxaa weeye dowladu weeye waxa meesha socdo dadkana iyadaa dowlad u ah waxaa weeye marka in la ilaaliyo oo la ixtiraamay u baahan yihiin oo la dhowro maxaa jira dadka wuu isdhex degan yahay dadka miyiguu degan yahay magaaluu degan yahay xoololey weeye waa reer magaalo weeye waa dadka tuulooyinka degan waxaa weeye in la ilaaliyo oo sida nabadooda loo ilaalinayo loo dhowrahay in loo dhowray u baahan yihiin dhibaatada meesha ka dhacdayna dowladda kenya waxaa weeye arrintaas iyada waa arrin aan aada maarta ii sheegaan uga tacsiinay oo dhibaatadaas iyada anaguna raalli kama nihin odayaashanada raalli kama aha shacabka raalli kama aha waxaa weeye waa dhibaatooyinka dhacayay oo loo geysanaya amisomiga ciidamada dowladda soomaaliya meel kastay joogaan oo maalin walba nimankaan ay ku dirahayeen oo ku dhibaateynhayeen si iyada iyadoo kale weeye waxaa loo baahanya marka samir iyo taxadus fara badan in la sameeyo marka arrinkaas baaqtaan saa ugu dirnay haddana waan u dirahayaa marka adeer meesha sidaas weye waa gartay kolley ee duqaymuhu dadka e, waxay ka soo gaareen waa shacab guddoomiyihii gobolkii baa tahay bal e, marka laga soo tago baaqu xataa haddaad xiriiro e, ma la samaysay oo la xiriiro bal duqaynta iyo in bal e, si loo weeciyo
xiriiro waxaa weeye dowlad annagu waxaa weeye waxaa weeye dowlad goboleed baan nahay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynahaba waa gaarsiinay raboorkaas waan u sheegnay wayna la hadleen wayna la xiriireen wayna ka aqbaleen arrintaas iyada haddana waxaa weeye dhibaatooyinka waa lasoo sheegayaa marka insha allahu dadkaas waxaa weeye xiriiro waa lala sameeyey si nidaam iyo hay-adaha kuseeyo dhan waa lala hadlay marka waxa weeye arrinkaasna sidii buu maaragta ishagiyo taagan yahay marka arrinkaas aada baana la xunnahay aada baana la xunnahay waa gartay deegaanka ceelcadde dib bay ciidankii kenya oga baxeen weli deegaanadu waxaa ka taagan xaalad dhaqdhaqaaq ah markii si loo fiiriyo ma las dhihi karaa ciidankii kenya dib ugurashay bilaabeenoo fursad bay al-shabaab siinayaan made waa taas waa dhaqdhaqaaq malatari weeye dhaqdhaqaaq malatari weeye sida uu sheegayo sarkaalkii gananka ciidamada kenya waa la socotaa waa sheegay xaalad malatari inay tahay waxay dhaqdhaqaaqa horay gadaal ugu socdaan waana dee malatari hawlihiisa waa fara badan yahay shaqooyinkiisana wuu fara badan yahay taatiibkiisana wuu fara badan yahay marka waxa weye taas marka waa sida uu sheegay waaye laakiin muhiimadda waxaa weeye shacabka in la ilaaliyo shacabka la dhowro taasaa loo baahan yahay in shacabka la ilaaliyo la joogto meesha yoolka iyo cidda wax geysatay waxaa weeye sida lagu helaayana way sahlan tahay maxaa jira dadkii dalka degan dadkan fidno ma rabaan dhibaatana ma rabaan ayaga in la adeegsado dhibaatada wax u jiraan iyo odayaasha iyo dadka iyo maamuladii lagala shaqeeyo yaa loo baahanya taasaana sahlaysa marka sheega wax walbo waxaa halkaan rabaa marka hadda inaan ka faa'iideysto fursad meesha dhib baa ka dhacay bisha january iyo february iyo march waa la socota galo waa kuleyl dhulkaasna dhul ceelo laga isticmaalo way ceelkiina dadkii ka qaxeen haddii waxa weeye dadkii dalka u dhashay oo gobolka u dhashay oo jubbaland u dhashay oo soomaali u dhashay hay-adaha samafalka dowladda jubbaland dowladda soomaaliya cid walba waxaan ka codsanaynaa in dadkaa lala soo gaaro gardaa gargaar deg deg ah dhibaato badan baa hayso dhib badan baa gaaray meel dagaal ka dhacay waa taqaan marka baaqaasna waan dirahayaa oo codsiga in si deg dega dadka gurmud loola soo gaaro